xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidisay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxa uu tilmaamay in duulaankii xoogganaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe ay guulo ka soo hooyeen dowladda federaalkana laga itaalroonaaday wuxuu kaloo sheegay in dowladda federaalka ay ku guuldaraysatay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka saarto deegaanka beerayabal halkaas oo dhowr jeer lagu soo jebiyey ciidankooda laguna gaarsiiyey khasaaro lixaad leh waxaad ogtihiin shalay dhul baaxaddiisa inta ongoonto ay la eg tahay ayaa nimankii nabaddiidka ahay al-shabaab ay hal mar la wareegeen markaas ay dhulka saas dagaalkaas ugu socdo ee dhulka intaas la eg nagala qabsanaayo oo dadkeena sharafta lahaa muxuu ahaay dee qof la qabsaday waa qof laga xoog badiyey la laaynayo ceel barafaa la qabsaday waxaa la qabsaday magaalooyin degmooyin oo hiir shabeel ka tirsan aniga hiir shabeellaan kasoo jeeda ayaa la qabsaday hore waxaan u ogeen beerayabaal iyo dhulkii beledweyne in laga saari laayaho lala rafaatimayo nimankii nabaddiidka ahay bal ninka badbaadin waaye afartan kilomitr meel noo jirta qaar shabaab laga badbaadin waaye qaar meydkooda loo qaadi waaye deegaanka ayaa waxaa la rabaa in doorasho qof iyo codda laga qabsado kadibna lagu guulaysto bismillaahi raxmaan raxiim wax lala yaabo wax isqaban karaba wax isqaban karaba oo caqliga biloo-aadanka is ogolaanaya ma waxa uu sidoo kale ka hadlay hadalkii ka soo yeeray wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalk ee ahaa inay guul tahay in saraakiishii muqdisho ku dhibaateyn jiray dadka iyo siyaasiyiinta ay u diraan furimaha tilmaamayna qaar ka mid a saraakiisha dowladda federaalk ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku laysay dagaalada anigu maba qababa nimankan hadda maanta dowladda haysto in dhul la difaacay iyo in ciidan la dhisi iyo dariimkaa maba hayaanba sababtoo caw dhoweeto waxaan dhegaysanaya xisbiga u b d oo shiraya oo laleeyahay saraakiishii idin dhibi jirta ee maalin walba waddooyinkii idinku xabadaynaya waa dheereynay dhulka shabaabka lagu dagaalamo ahaangeynin dibdibba idin dhibi maayo war balka warrama raggii saraakiisha oo magacooda haddaan idiin sheego oo xasantuure uu ka mid ahaa oo shataqey ka mid ahaa oo iska mid ahay ninka la yiraahdo muxuu shahmacaba ka mid ahaa oo suulnugu ka mid ahaa oo la yidhi saraakiishaas waa masaafurinay waxaan geynay meesha shabaab lagula dagaalamo meeshayna ku laamayn caloolxumo ka weyn oo qofka bilowaadanka uu maqli lahay maa jirto ninkaas ma laga sugaa marka inuu shabaab naga difaaco oo uu difaaco muxuu ahay dhulka shalay la qabtay oo muxuu ahay uu dalaalo oo dadka dhiirageliyo ma laga sugaa ma laga sugaa maya waay su-aasha khatartii ugu weyneedaan ku jirnaa afartan kilomitiraan noola jiraa si kastaba xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa mar walba oo looga guulaysto dagaalka ay kula jiraan al-shabaab dhaqan u ah isqabqabsi iyo eedeymaha ay dhexdooda isu jeedinayaan taasoo khubarada takhasuska u leh arrimaha militarigu sheegayaan in tani maragmadoonto u tahay in dowladda federaalka looga itaalroonaaday saaxada dagaalka